wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo weliba bulshada dhuusamareeb aan qobadeena munaasabad ka saabsan ku qaybgalka bulshada ee mashruuca sagal oo ay barnaamijkii dowladda ka caawiyase dadka danyartee sadaa hooyooyinka uurka leh dadka baayaa qaba iyo weliba dadka waayeeladae walibana mashruuca sagal usabiyey deegbeese oo heerar shalduwan leh anka horeyntii kusimaha doga degmada dhuusamareeb eena gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cabdisamid salaad aadan iyo weliba xildhibanad canab cosoble iyo weliba iyo ku hadalena faa'iidooyinkiisa mashruucan liye cid kastoo gacan ka geysatana waa u mahad celinaynaa doorka dowladda soomaaliya ay ku leedahana waa mid shariifa dee wasaaraddan shaqadii shaqaalaha runtii haddaan galmudug nahay ayaa in badan wasiir afweyne iyo tiimkiisa juhdi badan geliyey barnaamijkan ama abaara ha ahaado ama covid-19 ha ahaado ama dadka baahiyaha gaarkaa qaba ha ahaado inaysan ku filan waa dareemaynaa laakiin in badanna waa ka mahad celinaynaa waana dhiirigelinaa waana garab istaagaynaa dee galmudug oo dhanna waa dowlad curdana duruufaha jirana waa dareemi karnaa ka maamul caasimad ahaan duruufaha nagu xeeran oo nabadgelyo leh oo nolosha bini aadan kalena waa dareemi karnaa waana rajaynaynaa isagoo wejiyo kale loo yeelay ilaahi hadduu idmo in badan inuu yimaado faa'iido weyna annaga noogu jirto mashruucan sagal xaqiiqadii waa u mahad celinayaa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda galmudug iyo wasiiradeeda iyo wakiiladeeda ka socda oo barnaamijkan wada oo daadihinaya wax badan uu qabtay labaatanka ma fiirinayna waxaan fiirinaynaa macnaha uu ku fadhiyo qofkii maanta labaatan la siiya waxaa laga yaabaa inuu dan uu lahaa oo markaas ku taagnayd uu ku fushado laakiin maxaa loo baahan yahay caalamka waxaa ka jira cayraa la bixiyaa dadka annaga soomaalida oo baxay oo meeshaas tegey cayrtii la siinayo kale oo soomaaliya ku siisay waayo anka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada ee galmudug maxamed nuur diini iyo weliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee galmudug maxamed dhega cadde iyo weliba iyo ku hadlana goobta in lagu baraarujiyo ama lagu wacyigeliyo in mashruucaana ayako ay leeyihiin dowladdana galmudugna ay fududeeyo ka tahay mashruuc dowladeedna uu yahay dadka waxaa maskaxdooda ka batay ka batay ka batay muddadii burburka ahayd dowladda dhexe dalka ay ka burburtay wax walba la wado in hay-adu ay keentay ama ay iska leedahay mashruucan adinkaa iskale dowladda galmudug aa fududeynii ah doonaskunana fankuu bixiyaa saas darteed waxaa la rabaa mashruucan muddo dheeru soco doonaa wuxuuna yeelo doonaa qeybo isku xixiga sida aad la socotaanba muddadii hadda saddexda sano ku dhawaada uu socday aadaa looga faa'iiday marka hore wuxuu ku bilowday konton iyo shan shan jir iyo wixii ka weyn ee u nugul cudurka covid nnteenka markii ku xigana waxaana danan qaadannay haweenka uurka leh markii ku xiga waxaan qaadanay curyaamiinta saasuu u socon doonaa oo muxuu ahaa doonaa dadku waxay leeyihiin labaatan dollar waxba maahan laakiin labaatanku qoyskay kabtaa ka wasaarad ahaan waxaan ka fikiraynaa waxay tahay mashruuc waa mashruuc sidaas u ballaaran in horumarinta xoogga la saaro waxaa laga yaabaa marka qaarkood in dadku ay ka fekeraan ay jeclaa lahaayeen hababkaas ama dhaqaalaha laakiin waxaa ka habboon waxay tahay in mashaariicdaas wadooyinka aan ku dhisanno iskoolada ku dhisanno waxbarashada ku dhisanno ganacsiyada ku horumarsanno marka galmudug iyo federaalba waxaa loo fekerayaa waddanka in humanitariankan iyo habkan kaalmada in laga soo gudbo loo gudbo hab waaweyn oo ah dadka in dhaqaalahooda la hormariya